cudurada faafa waa cudurro la isqaadsiiyo kuna faafa siyaabo kala duwan taas oo qofba qofka kale u gudbiyo cudurradan ayaa ah kuwa saameyntooda wata haddii aan laga foojignaanin qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee degmada dobley ayaa faahfaahin ka bixiyey cudurrada sida fudud ugu dhex faafi kara bulshada dhexdeeda iyo hababka lagu yareyn karo magacaygu waa liibaan maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada dobley dhakhaatiirtu door weyn bay ka qaadan karaan maadaama ay ayaga ku xeel dheer yihiin caafimaadka waxay ka qayb qa waxay sameyn karaan inay sameeyaan wacyigelin badan oo bulshada ay ku wacyigeliyaan inay mar waliba ay ka digtoonaadaan cudurrada faafa ayadoo saas ah ayna dadaal sameeyaan mar waliba inay waxyaalaha cudurrada keenayo ay bulshada wacyigeliyaan ay dhahaan waxyaalaha sida qashimaha oo kale sidii biyaha wasaqda oo kale maadaama ay ayagu ay yihiin dad aan ogeyn caafimaadka ayna dhihi karaan ayna imaani karaan meelaha goobaha caafimaadka ayagoo sameynayeen taxadar marka dhakhaatiirtu waxaan dhihi lahaa wacyigelin badan ha sameeyaan sifo dadkii ay uga badbaadaan xanuunaha socdo xanuunaha faafa marka la way badan yihiin inkastoo ay kala khatar badan yihiin marka in xanuunada hadda ugu badan oo bulshada la tacaasho oo dhibka maaratay dhibka badan ku hayo waxaa ka mid ah sida maaratay xanuunkan tibayda cagaarshooga goobaha caafimaadka waxay leeyihiin jaranjarooyin kala duwan wixii markaa wax laga qaban karana markaa meesha oo ay ku filan tahay awood in istaalka uu qaban karana way qabtaan